haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal toddobaadkan wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare ay qaaday hase yeeshee dadaada fara badan ayaa fajiciso ku noqotay kadib markii wasaaraddu ay sheegtay in imtixaanaadka sanadkan ay ku dhaceen in ka badan toddoba kun oo arday kuwaasoo badankoodna ay ahaayeen ardada gobolka banaadir maamulada iskuullada waxbarashada gobolka banaadir ayaa arrintaasi qaadacay kuna tilmaamay in ay jirto khaladaad wasaaradda dhexdeeda islamar ahaantaasina loo baahan yahay in dib loogu laabto cabduqaadir maxamed xasan oo ah madaxa waxbarashada mu-asasada iskuullada hoos yimaada makaal mukarama ayaa toddobaadkan warbaahinta la hadlay sheegayna sida dareenkooda uu yahay waxay nagu noqotay wax fajac ah ama kaag ah lama filaan ah arrintaas ayada ah ardayda gobolka banaadir toddobaatan iyo shan boqolkiiba ayay ka ahaayeen ama afar meelood saddex ardayda imtixaanka guud ahaan gashay maamul goboleedyada kale iyo gobolka banaadir marka la isku daro natiijadii waxay noqotay mid taban oo ku ah gobolka banaadir sidaa darteed ayaa ay noqotay natiijada la shaaciyey boqolkiiba sagaashan iyo labo ardayda dhacday inay ka dhaceen gobolka banaadir oo tiro toddoba kun iyo ziyaado ah marka taasi runtii aad baan u dhaliishanahay imtixaankaasna waxaa cad in uusan ku taagnayn qaacidooyinkii imtixaanka lagu yaqaanay ee dadka waxbarashada ka shaqeeyo ay yihiin anigoo cilaynaayo sababtu waxay tahay marka imtixaan caadiya la qaado nambarka ardayda sarraysa ee ku baasto eeda inay yar yihiin ardayda efta ku baasto oo liitana inay yar yihiin laakiin inta badan ardayda inay dhexda ku urursan yihiin boqolkiiba toddobaatan ilaa siddeetan inta u dhexayso taa wuu khilaafay qaacidooyinkaas asaasiga u ah waxbarashada kaasi waxa uu ahaa cabduqaadir maxamed xasan oo ka mid a madaxda waxbarashada gobolka banaadir gaar ahaan iskuullada gobolka banaadir ku yaala qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doona xildhibaanada kasoo jeeda gobolka owdal ee ku jira golaha baarlamaanka ee somalilan ayaa toddobaadkan waxa ay shaaca ka qaadeen inay dibadjoog ka noqdeen golaha kadib markii ay ka biyadiideen xeerka doorashooyinka oo dib loogu soo celiyey golaha si looga doodo islamar ahaantaasina loo ansixiyo xildhibaanadu waxa ay sheegeen in ay cadaalad darro badan ay tabanayaan axmed barkhad obsiyo oo ka mid ah xildhibaanada gobolka owdal laga soo doorto ayaa toddobaadkan v o a faahfaahin ka siiyey waxyaabaha ay tabanayaan
waxaan kuu sheegaynaa inaan golaha ka maqan nahay dibajoog ka nahay xeerka doorashooyinka xeerkaasi oo aan ka dareennay inaanu cadaalad ahayn oo saamigii qaybsigaenu intaasoo sane aanu u doodaynay inuu meesha ka maqan yahay oo aan saami lagu soo darin ee sideedii hore ayaa lagu gelayaa la leeyahay taasina waxaana shaaficaya maaha cadaaladna maaha shan iyo toban sano wixii aanu u qaylinay in maantana la idhaa sidii horea lagu gelayaa dee waa xaaraan annagoo ah gobolladii bariga iyo galbeedka dibadda aanu ka joogno in xeerkii uu sii socdana maaha taasina waa cadaalad darro waana hanaan xun oo dalka ku soo saa'idaya marka waxa weeyaan annagu dibaddaannu ka nahay madaxweynahala yaan loo joojinin qanaca baan iyaanu rabnaa in loo joojiyo kaasi waxa uu ah xildhibaan axmed barkhad obsiye oo toddobaadkan v o a la hadlay dhinaca kale xildhibaan maxamed cali obama oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee somalilan ayaa ka maqnaanshiyaha xubnaha xildhibaanada gobolka owdal ka soo jeeda fadhiyada ay baarlamaanka uu yeelanayo ku tilmaamay in ay ahayd mid khalad ah waanu ixtiraamaya anoo ixtiraamay xildhibaanada goboladaas ka soo jeeda anoo ku ixtiraamaya dadkooda ay matelaan anoo ku ixtiraamaya muddada faraha badneed ee aan wada shaqaynaynay hase haatee waxaan arkay qalad weyn oo meesha yaal inay tahay inay golaha ka maqnaadaan waxaan aaminsanahay in ay ku matelaan shacabkooda iyo dadkii soo doortay waxay usoo doorteen laakiin ma aaminsana in ay ku matelaan dudmo ay ka dudaan golaha golahana waa gole sharci dejina waa gole ay iyagu muhiim u yihiin ahayd in ay tabashada golaha keenaan waxay ahayd cid ka sarayso oo golaha maanta ka saraysa ma jirte inay golaha ka dhaliyaan oy ka keenaan wax kastoo gobolladooda dadkooda ay doonayaan inay kaasi waxa uu ah xildhibaan maxamed cali obama oo ka mid ah xubnaha golayaasha wakiilada ee somalilan waxaynu kusoo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qaybaha hore barnaamijka aad ku dhegaysanayseen waxaa jirtay in wasaaradda waxbarashada dowladda federaalga ee soomaaliya toddobaadkan shaaca ka qaaday natiijada imtixaanaadka dugsiyada taasoo dad aad fara badan ayaa makaab ku noqotay gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir oo la sheegay inay ahaayeen kuwii ugu badnaa ee ka dhaca iskuullada sanad dugsiyeedkan eeaynu kasoo gudbnay haddaba maxaa keenay ayaa la dhihi karayaa in intaa tiro la eg ay dhacaan arrimahan waxaa la qaadaa dhigaya maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan weydiiyey marka hore inuu sharaxad naga siiyo arrintani gobolka banaadir sida ay u saameysay iyo sida loo arki karayo waxaana uu ku warar celiyey bismillah waa mahadsantaha jamaal adiga dhegeystayaasha v o edana waa salaamaya dabcan arrintan imtixaanka iyo saameynta ay ku yeelatay gobolka banaadir waa arrin runtii horta aada looga naxo maxaa yeelay magaaladan sida ardayda ay wax ku bartaan iyo wakhtiga bixiyaan iyo waalidiinta laftirkooda ee xoogga saaray inay ilmahooda wax bartaan waa arrin maaragtay inay ay aqbalaan ay ku adag tahay dabcan waa arrin dad soomaaliyeed soomaaliyed inta badan aan farxad gelinaynin waa markii ugu horeysay oo imtixaan noocaana oo wasaaradda ay qaadaysay inta ay bilowday wasaaradda qaaditaanka imtixaanka shahaadiga ah tiro intaan la eg ay dhacdo dabcan lama oran karo marka yani liidnaan ama iskuullada looma tiirin karo ama ardayda looma tiirin karo yani waa qaladaad guud oo dabcan u baahan in la baaro oo laga fiiriyo meelo badan waana markii ugu horeysay tacliinta gobolka ee aada maaragtay farta loogu godo waa magaalada muqdisho waxaan ognaha inay tahay yani meelaha as-aaska u ah ama beyska u ah tacliinta soomaaliya oo iskuuladii ugu horeeyey ee waxbarashada oo nidaamiga ka asaasantay burburka kadib dowladaha ugu waaweyn meesha ay ka unkameen ama ka bilowdeen waaye jaamacadaha ugu maaragtay heerka sarey meelaha ay ku yaalaan waaye marka waa hoygii tacliintan oran karaa laakiin qaladkan imtixaanka wasaaraddu ay sheegtay in toddoba kun oo arday ay ku dhacday dabcan waa arrin yani ugub ku ah gobolka banaadir markaa maxamed maxaa la gudbin madaxda waxbarashada wasaaradda iskuullada iyo ardada intuba
waxaa la gudboon yani marka kuwaad dowladda soomaaliya oo wasaaraddeeda waxbarashada inay ka fikirto yani moralka ama dareenka ama maaragtay ilaalinta niyadda ee ardayga soomaaliyeed waan ognahay magaalada muqdisho arday jooga in saacad walba ay ku adag tahay marista wadooyinka ay ku adag tahay yani nolosha caadiga ah ay ku adag tahay yani amnigiisu waxyaalo badan waxaa jira ciriiriya oo maaragtay yani ku qasbi kara in waxyaalo badan oo maaragtay si deg dega ku helo marka in marka hore la fiiriyo yani waxaan ardaygan ma istaahilaa lagana fakera dareenkiisa lana ilaaliyo marka wax la saxayana si qoto dheera oo maaragtay oo aada loogu baraandeg loogu shaqeeyo daatada imtixaanka la qaadayana la ururiyo ardayga hadduu soo cawdana maaragtay la qancin karo kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna martiyi ugu ahaa intaas ayaan dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gebgabaynayaa tani kun dambe nabadgelyo